ay shaqadoodaba tahay dadna uu wax siiyo oo loo aqoonsan yahay haddaba haddii aynu ka soo qaadno nimanka kan samanyaha qaata waxa weeye wejiyo kala duduwan bay leeyihiin oo shaqadooda ku saabsan kuwaasoo waddanka soomaalidu markaynu gaar ahaan u soo qaadanno gobolladiisa kala duduwan mid waliba dhaqan gooniah oo ku saabsan nimankaa samanyaha qaata ayay wax u siiyaanay markaynu markaas eegno dad wuxuu yidhaahdaa samanyaha kanu waxay ku soo sillaaneen ilaa sabinkii bucur bacayr waxaa dadka qaarkii qabi jiray nimankan samanyaha qaata marka wadkoodu uu dhow yahay meeshaas ay joogaan kumaba dhintaane meel la yidhaahdo xanfaley buur la yidhaahdo oo waqooyigaas waxoo ceelgaabo ka sokaysa ayay tagaan oo halkaasay ku dhintaan baaba la yidhaahdo la odhan jiray laakiin taasu waa waxaan jirin ina waba meeshii malakumowdkiisu ku galo ayuu ku dhintaa haddaba aynu u soo noqonno nimankanu maxay sameeyaan samanyooy maxaa tahay maxay nimankanu qabtaan caynkeebay koonfur iyo waqooyi ku kala yihiin bal aynu taa sii balballaadhino aynu horta marka waqooyi la yidhaahdo samanyo marka la yidhaahdo usha la qaato dadku wuxuu moodaa in magaca kan la yidhaahdo samanyo laakiin samayo waxay ka soo jeedaa ushaas ay qaataan oo ay yidhaahdaan ku buruudi ku buruudi ku buruudi marka ku buruudidaasna waxaa weeye calaamado ay sameeyaan waxyaabo fara badan oo aada la yaabto ayay sameeyaan ushaa samanyada ee ay sitaan oo ay isku xidhan tahay usha iyo samaanyihii la siinayey magacuu isku xidhan yahay ayay farta saaraan mar faryaradaa bidix bay ka bilaabaan marna taa waxay ka bilaabaan suulka ah markay afartaa farood ku dhameeyeen calaa casha ku soo oriyaan ilaa qarqarka ayay timaadaa dib bay u noqotaa laakiin waa xeel ay yaqaaniin oo xeelad ay yaqaaniin oo dadka sidai argagixiso ku ridaysa weeye waa kow dadkuna wuxuu qabaa haddii aadan wax siinin ilmaha aada dhashay waa dhimanayoo waxbau dhinmaya kamana wada qaataan samaanyaha ee waxaa weeye wiilka la dhalo oo ilaahay laba qofoo iskuursaday dhexdooda uu ka uumo ayay ka qaataan wax waagii bucur bacayr arrintiisu ay saas ahaydna waxaa laleeyahay cowbadqadhe iyo iska hor yimaadeen waxa uu yidhi bucur bacayr baa wuxuu yidhi caashaan cowbadqadhe waa yuusuf halkowneynaye ama halkaa ka dib ama halkaas ka soo noqo ama badda gurig ama soo celi wax walba wuxuu yidhi bal adigu samee marka adigu arrimihiisii markuu ka yaabay aakhirkii khud ya ardullaahi yaa la yidhi aakhirkii baa la yidhi dabadeed nimadii uu ka tegey yaa waxaa la yidhi maxaa laydi siiyaa ma waxaan weligiin idinka dhammaan baa laydi siiyaa mise hadda aabbihin magtiisii laydi siiyaa waxaan weligayo inkastoo laba waji dadku u yeelo laakiin anigu ka aanu maqlay waxaa weeye waxaan weligii naga dhammaanin yaanu doonaynaa inaad nasiiso oo taasaa loo khutuma aniga aan sheekadan qaba ay tahay oo maxay tahay naagta la guursado naagta la guursado ee gabadha ah ee uurka yeelata ee wiilka dhasha qarshi ka qaata ama rubiyad ka qaata wax kaloo aad ku dari kartaan ma jiro way kororsadeen hadda oo arrintii way dhaafeen oo rubiyadiina ma jirto qarsigiina ma jire wax xoog leh ayay qaataan dadkuna wuxuu qabaa haweenka gaar ahaan haddii ninkaas samaanyahaas aan la siinin ilmahoodaa in waynay wax gaadhayaan ayay qabaanaan waxayna sameeyaan bahal la yidhaahdo lama makaraan makaraankaasoo caashariyaga qasigooda ulajeedadooda waxaa weeye wax dhibaato ah oo inankaa dhashay ku dhacaya ma jiraan oo karaya oo makaraanka saasuu ka dhigan macnihiisu waxaana weeye laba qori oo yaryar oo la sweekaysiiyo oo markaas ay idiin u yeelaanoo laba lakaba labadaa lakabay marka dhinaca isu saaraan markaasay gurigana ay dhigaan oo guriga markay dhigaayaan dan kale uma jeedana waxay leeyihiin ninkii kale oo yimaada tusa kaas inaanu ka qaadannay yuusuf mar labaad waxaad ka qaadanana midna ilmahaaba loogu xidhaa oo gacanta halkaa caashaan calaacasha iyo dhudhunku iska galaan yaa loogu xidhaa goortana waa loogu xidhaa sidii qardhaaseed nimankaasu sidaasay waxu qaataan nimankan kale ee koonfur joogaa iyagu geed ma gooyaan kuwaan markay anigu uun waxayna ka soo bilaabataa ilaa eelkaa jawhar ilaa inta tan u dhaxaysa banaadir uun anigu kuwaan ku arkay ay yihiin marka waxaa jira dad la shaqaysta labada geesoodba oo naagta heble la yidhaahdo wixii uurla noo soo sheegay yidhahdaan naagtii la arooso la noo soo sheegay yidhahdaan arooska iyo ilmahaa dhasha ee wiilka labada geesoodba way ka qaataan koonfurina way ka qaataan waqooyina wuu ka qaataa laakiin waxaa jira xeeladooda koonfur iyo waqooyi oo dadka ayagii dad u basaas ah oo u badan xagga haweenka islaamaha waaweyn oo waxay yidhahdeen heble iyo heblea iskuursanaya oo waa ogsan yihiin oo ninka magaciisii bay ogsoon yihiin oo garanayaan naagta magaceeda yeenayadiisii bay garanayaan meeshuu ka soo jooday garanayaan markaas ninkii oo aydaan isaqoonin baa guriga imanaya ma ninkii guursaday aroosay ama gabadhii dhashayee wiilka dhashay ammaanbuu banaankaa isla taagaya gabadhii saas ahayday ninkii saas ahaadow halkaa ka soo jeedadow ninkii wax bixin jireedow ninkii hadma geesiga ahaadow ninkii aabbihii la yiqiinow ninkii gabadhii saas ahaadee waxaasay ammaan saasay sameeyaan ammaantaa markay dhammeeyaan yaa wax la siiya haddaba kuwaasu waqooyiga guurka iyo wiilkaba makaraankaasi u gooyaan calaamadahoosoo kuburudina way yidhahdaan laakiin ma gabyaan kuwanuna sidaasay ku shaqaystaan kuwa kaloo noocyo kale oo casha anigu hadda aan xusuusnayn oo dhinacaas iyaguna xagga alta jubba iyo baas iyo dhulkaasina way jiraan laakiin wixii makaraan gooyaa waa waqooyi wixii gabyaana waa koonfur anigu intaas ayaan kaga baxaya caliyo
meeshii baan ka wadaynaa waxaa weeye dadka yirirada badanaaba waxaa qaata niman la yidhaahdo yibiro waxay leeyihiin waa sadka yibirada wiilashay ka qaataan sida xaajigu sheegaayey hadda xaaji ibraahim nimankaasi ul bay qaataan waa niman xeelo badan aarti bay isticmaalaan amba teknik wax ah oo indhasarcaaba ul bay adeegsadaan waxyaalo qofka aan aqoonin uu la yaabo ayay ku indhasarcaadaan dabadeedna waxbay is sameeyaan sadkaas ayaa la siiyaa wax kastaaba ha noqdee dabadeedna xersi ama waxyaalo calaamahay uga tagaan meeshaas oo qofkii kaleo yimaadaahu in sadkaas la baxshay u daliilay amba lagu garanayo sadkan kaleeto kuwa arooska iyo waxyaalka lamide bal kuwaas ha noo dambeeyaan bal kuwa yibirada la yidhaahdo iyo sadkooda iyo say u qaataan hadda baldega weynow ka hadal waad mahadsanta
cali badiilo waad mahadsan tahay waxaa weeye nimankan caado qaataa la yidhaha caadadan ay qaataana waa taberigaa loo gooyey waxaanaan maqlay labay ahaayeen labadoodu waxaa layidhi ma waxaad doonaysaan mag mar laydin wada siiyo mise waxaad doonaysaan wax weligiin aan idinka dhammaan nin wuxuu yidhi anigu waxayga mar baan wada qaadanaya soomaalida iska dhex gelaya midna wuxuu yidhi anigu waxaan doonaya caadada aan mar walba qaadanayo mid soomaalidu dhex galay oo soomaalidiisuu iska dhex galo magtiisii wixiisii mar baa la wada siiyey kii yidhi waxaan aan weligeed iga dhammaanin baan doonaya caadada tan kaasaa loo gooye caado qaato saasaa loogu baxay waa caado loo gooyey markaa iyagu si kastaa u kororsadeen nimankuna waa soomaalidu waxay yidhaahaan waa sixir bay yaqaaniin oo kaana waa ku darsada inay yaqaaniinna waxaan ku garanayaa usha ay halka eryayeen anigu anoo la jooga inay sixir yaqaaniin anaaba garanaya anoo la jooga in fartaa saarayeen oo xaggaas ay u ordaysaa ma qaylqaylinaya oo waxaasay ku qaylinaya ushaa farta la saaree kor u orday ee soo noqonaysa siduu doona u xukumaya soo ma ahaa soo sixir ma aha sixir indhasar caada yaqaaniin oo anaaba arkay inay sixir yaqaaniin taasaana ku xaqiiqsaday wax lagugu sheekeeyo waxaad aragtaa isku mid maaha iyadoo ninaba igu sheekayn baan arkay inay sixir yaqaaniin caadadana markii hore waxaan maqlay waxaa loo gooyay wiilkii dhasha arooskiibay ku darsadeen iyo waxaasay ku darsadeen kuwa waqooyiga weeye makaranadana waa gooyaan usha samaanyaa la yidhaha samaanyo nimanka magacoodana yibrana waa la yidhahaa caado qaatana waa la yidhahaa lo labadaa magac baa la yidhahaa yibrana waa la yidhahaa caado qaatahana waxaa loo loo leeyahay waxaa loo leeyahay caado qaatahana caadada berigaa loo geeya laydinka qaataa waa halkaas bucur bacayrka inay ku lug leeyihiinna waxaan ku ogaada uu dhaliyaa iyo mooye ku lug leeyahay markay waxaa samaynayaana yihiina uriyayaan usha ee sixirkaa samaynayaan bucur bacayr bay kicinayaan oo soo qaadayaan oo bucur bacayr waxay keenayaan goobta daynba maayaan iyagoo bucur bacayrkaasi goobta keenayaan marka waxaan sidii nimankaasu waa kaasoo quruunina rogi lahayd oo ilaahay inaga qabtay uun bay ahaayeen oo dadka diinka lahi inaga qabtay waxaa la yidhi oo aanu sheeko ku maqli jirin buur bay buuray tagaan buuraha markay tagaanna xanfali baa la tagta dabayl xanfal la yidhaha la tagta wax badanna waan arkay sir lays weydiinayo laleeyahay war ninkaa yibir dhintay arkay war ninkaa yibir dhintay arkay dadka fadigiisii waxaan ka hayaa ma arag kuwo badan oo cabdigaab reer cabdigaableydo dhulkayaga joogay wada dhindhintaa laygu yidhi aniguse markay dhinteen ma ogeen qaar badan baa hadhyaraa dhinto cabdigaab baa dhinto waa dhinteen markay dhinteentan ma ogeen sir badan oo laleeyahay war yibir dhintay yaa arkay oo laisweydiinayana waa arkay nimankii marto oo dhinte markay dhinteensi anigu ma ogey dadkuna waxay u badanayeen nin waliba inuu dhaha ma arag anigu meel lagu aasayo marka intaa un baan samaanyaha ay qaataan oo ay berigii horena wiilasha ka qaadan jireen marka wiilasha waa inkaaraan oo sixirkaa ku rida'a iyo inkaarta marka berigii hore loogu xukumay ku qaada ahba haddaan wax laga siin siday u badan yihiin dhaandhaan buu noqonaya wiilkaasu aan meel u socdiyo meel u ka socdo midna oqoon sida qaalibka ma dhintaane dhimashada ilaah baa ku leha kii aan dhiban dhaandhaan buu noqonayaa aan xagna u socono ahaa isu qoslayo oo nalaya yibir baa qaaday culaalad malo sixirkoodu wadaad oo dhan haddii laysu keeno ma furi karo sixirkoodu iyagaa ka daran dadkaa lagule layidhaaho yibir baa qaaday wax kaga dhacaan culimada dhulka joogta haddii laysugu keeno sixir furi kari maaya yibir baa qaaday unbaad maqlaysaa ninkaas waxaad arkaysa isagoo mar hadal saaxiya ku hadlay marna waxaad arkaysaa isagoo hadal isdhaafa ku hadlay mar wa iska qoslaya waa dhaandhaan war naga daayo waxa yibir baa qaaday nimankaas wax alle wax loo jideeyey oo ay garu yeesheen unbay ila tahay aniga samaanyaha waana qurumaha inaga horreeye laleeyahay buur baa lagu fadhiisiiye wax ah markay waxaa qabanayaan bucur bacir waa iyaana waa soo qaadaan waxay ila tahay aniga qurumaynaan isku qola isku meel ba ahayna ilaahay inuu aynu dhulka ka qaadno ilaahay inagu salliday inay ahay hadda arooskii bay ku darsadeen dhergii horena saasay wiilasha uga qaadan jireen marka ragganay ka qaadayaan soomaalidu waa camal xun tahay rag baa iyagoo gurigii ka oo ka qaylinaya u yimaado oo badku ridaa iyo uleeyaa iyo dhilbaxaa iyo moyo waa caydiyaan ragga ay caruurta ka qaadaan waa raggaa sida qaalibka ah ninkii ubadkiisa jecele ilaahay toobadda ku hagaajinaya taladana waxoodu iska siyaado wixiidhaha waa kaa walaalayaal wixiina waa qaadateene ina kala kaxeeya waayahay bay yidhahdoo ninkaa waxba uma digtaan makaraanadaasi u jaraan marka kuwa xanfaladu la tagtana xanfalaa la tagtaan maqlayo mid dhintayna ma arag kuwaaniqin waa jiraan dhintaana laygu yidhi hadhyaro mid layidhaho cabdigaab dhintaa laygu yidhi markay dhinteen iyo wax aasayeysa ma arag anuku buur waana buur baa layidhi meesha xanfalidu ay kula tagtaa mid kalena waan arkay markay dhaaranaya waxay ku odhanayaan allow xanfalay ila tagto inay la tagto xanfaliduna saasay ku ogaatay allow xanfalay ila tagtay kuugu dhaaranaya mar haddii yidhaha allow xanfalay ila tagto dhaari uma hadhin dhammaysay dhaarkiisii ninkaas marka intaanu ka warrayno annagu cilmigooda inay sicirowna yihiin bucur bacirkana haa intaasaan baanu ka warraynaa ho
markaanu ka sheekaynayno mahama qisooyinkan mad kasta ahuba waa leedahay xayaalka qisooyinka iyo asaadiirta iyo qisooyinka shacbiga iyo waxyaalkaasoo dhan waa waanu leenahay sidii aanu u maqli jirnay amba sidaan u arki jirnay sideedii aan u sheegaynay waxba yacni moderneey iyo bedele iyo cusboonaysiiye iyo ma aha sida wax ahaayeen oo dhaqankaynu ahay waxba yaanaan ka tegin siday ahaan u sheegno haddaba kaalintii waxaan soo gaarnay alayh salaatu tafaadal
mahadsanay anigu horta wixii anigu taariikh ahaa ku noq noqon maayo hadalkii isdulfuul buu noqonaya hadalkii tayasoo dhan ama ibraahim soo maray oo taariikhahooda ahay uu nimankan ka soo sheekeeyey horta anigu xaggaa taariikhahaas mari mahayo laakiin waxyaalo yaryaroo nimankaani ama ayaga habaaro gaargaar oo ah iyo wixii ayaga muxuu ahaa macnadooda aan ka garanhayo iyo waxyaalahaas anigu intaa taabanaya ma ahane haddii hadalkii hadalkii saaka lasoo maray haddana aan idhaahdo yacni isagii baan garanhaya haddana uun intaas waa laysla maqli jiray oo yacni dadku waa wada soomaali haddaan ku noqono hadalkii baa iska kaayo buuranhayo oo iskor fuulahayo oo hadha waxay ila tahay ama dadka dhigahaya ama dadka dhegaysanaya dhib buu ku noqonaya haddii kii saakay nin yiri aan kusoo noqono marka horta waxaan ay yidhaahdaan samaayo samayada ay yidhaahdaan samayana waa samayo laakiin iyagu waxay yidhahdaan samaayo sidoodana nimankan yibir iyo caada qaati labadaba waa loo yaqaan waa wax soomaalida u wada taqaan xoolay qaataan xoolahaas bal yacni arraba waa badan tahay annagu meeshaas xaggaas oo waqooyiga waxaa laga yeelaa haddii waxaa la yidhaahdaa ilmaha waxba uma dhimaan haddii la jeedi waayo waa la garaacaa hareeraa laga bajaa qofkaas xoog fariidaa la yidhahdaa ee qofka maaragta aan lala durinin waa qaadaan baa la yidhaahdaa oo waxaa la yidhahdaa ilmaha ibirku qaad warkan caada qaataa qaaday yaa la yidhaahdaa oo wixii hunguri xun oo si xun wax u doona oo dhan baa iyaga lagu ismaa wax allaale wixii si xun wax u doona ama hunguri xun waa lagu ismaa taasi waa wax iyaga lagu ismaa oo hunguri xumaa marka sida ay dhulka ku kala yihiinna warta xaaji ibraahim baa maray oo laba maray marka labadaas waxba kaga noqon maayo waa intuu maray waxba kaga noqon maayo marka qolo kale oo waxaa jira waxaan u malaynayaa waxaan kuwaas garan kara ilaa cali iyo cabdilla weyne midna ma tegine heeshaan waxay naga jiraan wixii marka xagga ka jira ay naga jiraan ayaguna wasla ayadii iyaguna samay ay qaataan iyaguna geedkan oo kale oo kutuladooda oo kani waa labee afar ahay gooyaan kan halkaan kuwaan laba qoro isa saaran weye kuwaas afar qoro isa saaran bay gooyaan bay gooyaan gurigay soo gelahayaan gurigay fariisan hayaan la dhaqaajin kari maayo markaas waa qaylin hayaan wax kuwa adgabay moodid bay sheegahayaan iyaguna waa jiraan oo halkaanay jiraan marka waxaa jira haddii la qadiyo nimanka kan yibraha la yidhaahdo la qadiyo waxaa jira habaar u gaar ah oo iyagu ay ilmaha ku haba ay habaaraan baa jira waxay yidhaahdaan xanfaley iyo xayro dubata ku qaaday bay yidhaahdaan bay yidhaahdaan waxay kaloo yidhaahdaan waxay yidhahdaan bacayrow waxay yidhahdaan bacayrow bulsheelow bulsheelow bay yidhaahdaan kii kale muxuu ahaa bashaacyo saddex bay isku dara waxay yidhahdaan bacayrow bulsheelo bulsheelow haa been ma sheegow yay yidhaahdaan haa ilmahaas inay dhintaan baan doonaya horta waxyaalahaas waa wax iyaga iskooda ah oo waxay ku xabaaraan ilmaha ay ku habaaraan markii wax loo diido marka nin ninna wax buu siiyaa ninna waa la uleeyaa ol baa laga bujiyaa in laga bujiyo wax ay waxaa la yidhi wax u noqdaa ma jiraan marka habaarkooduna caynkaasaan u maqli jirnay marka waa badan waa waa badan yihiin yacni ushii waa la tilmaamay samayadii waa la tilmaamay horta wixii anigu aan ka garanayo intaas weeye hadalkiina inaan badiyo oo meel isu jirinin balcaliyo hade ninkan
nimankan sheekadoodu ma badan karto sababtaynu u badan karin waxaa weeye ayaguba ma badna qabiil la leeyahay waa yibiro oo meel degan ma arkin intaas anugu aan jirana mar uu nin uu socdo oo leeyahay aroosuu yibir ka rabaa iyo wax inkaasa muxunugu ka rabaa mooyaane dad aan aqaanoo badan oo meel degan oo socda oo maba arkin marka dadku dad yar weeye qabiilna maba ahana waa qof qof marka aad bay u yar yihiin sheekadooduna ma badan karto dhaqankooduna ma baran karo saan u soo sheegnay qolooyinkii kaleeto farsamo yaqaanka ahayd nimankaanu farsamo yaqaan iyo waxay yihiinna ma leh waxay bulshada ku kordhiyaanna maanaan arkin magac ay leeyihiinna ma arkine caado qaate iyo yibiro iyo waxaas waanu unu maqalnaa aragtina waa la arkaa laakiin ma badna waxay bulshada ay qayb iyo kaalin ay ka joogaanna maanaan arkin bal dashaqabuu bal adiguna bal hadde ku kordhi waxaad kusiisato waad mahadsanta
adigu waad mahadsan tahay haa aniga wax baan soogta taabanaya waa si adiga u tiray ma badna dadkan xaaladooda jibriha iyo sameey dhabkii u yaqaan dhinacan koonfurtii loo yaqaan yaan waxa ka taataabana jibri iyo sameey iyo ma naqaan dadkan koonfur ayaa waxaan ka sheegaa waa gobyaay si oo oo u sheegay faqaburaali dadkaas waxaa yidhaa gobyow iyo xooga boori xooga boori iyo gobyow aala yidhahda dadkaas baa joogan dhinacan koonfur dadkaas markii mar alaan markii odiga wiil la dhalo mise aroos wiil oo gabar laa guursido labadaas baa kuu imaanaya bannaankaasaa isku joogsanayaan waa gobyayan imaashidooda horta dad baa ujoog xaafadda ujooga uu soo sheegaa xaafadda dad u jooga aa u soo sheeg xaafid kasta dad baa u jooga waxaa mudaa sidii aniga dadba oo meel oo ku diyaarsadayan waare loo fiiriya meesha intii uurka ay leeda aa la ilaana waa la daba jooga xaafid xaafid kasta waxaa u jooga sidii hadda aniga oo xaafadaha loo qeybiyo oo oo kale yacni kontonkii guri labaatankii guri qof baa u jooga oo u wareega oo u jooga fiiriya naagaha aa la sheekaysaan oo ay dhahaan noo fiiriya markii naagta uurka leeda aa la fiirina haddii wiil dhasho waa soo sheegaysa dadkaas u sheegaysa haddii gabar la dhala ku imaanayaan haddii aroos dhacaan oo xaafadaas ka dhacaan oo gabar la guursan waa ku imaanayaan marka gobyooda iyo xooga boor ayaa la yidhaahdaa dadkan dhinacan koonfur xooga boor ashan xooga boor ha boor xooga boor xooga boor marka dadkaas markii imaado banaanka soo joogsado gobol baa bilaabaa waxaa ku gobyaa aniga goboyn anuu aqoonin laakiin waxay u qasbiyata inaan dadkan haaladood aan cadan sheego yaan cariisaas yaa maqlay aan maqli jiray waxay ku gobyaan aniga gemdaha gebdahan soo qaaday gemdahan soo qaaday lugaha lagu jeedaa gemdahan soo qaaday gurigey gaarkiis goolaalka anoo fidhiyo yaa gabar igu timid gabartaa igu timid geesiyaa guri fulaan lagu dhalay goboygaasaa ii soo sheegtay markaas aniga gemdahaan soo qaaday waa soo geeday gurigaadaan imid adiga ow gaab fulaanow geesiyaa ku dhaliyow gabar fulaanaa ku dhasho ammaantaasba yani dadkiiba ammaanaa hadda gurigaadaan joogaa geesiyaa lagu dhalaan soo maqli gurigaanaan imid waxaan rabaa inaan hadda maanta aan ka qaato geesi haddii la dhali oo guuli weyn oo keeni waxaan rabaa ina geel inaa gacanta laigu soo saaro geel aan ka qaato haddii geel liisiihinan giiray lo-aad inaan qaato haddii giiray lo-aad liisiinin gaagaabta eri inaa liisiiyo gacanta laigu saaro haddii gaagaabta eri lai waayo guf cad inaa garabka laigu saaro guf cad haddii lai waayo daruuray oo gacanta midig laigu saaro oo gacanta laigu saaro lacagta ugu jeedaa iyadoo taas laigu sii oo laigu siina goolalkan anigu joogo oo laigu siina gurigaan soo gali maayo markii gurigu soo galana inaa guri lai geliyo gogol la ii fidiyo goos goos bunaan la ii dubo gogosh lai soo geliyo markaasaa aniga aan geeraartay meesha ku joog geeraartay meesha ku aan ku joogsanaysaa geesigiina markaasaa adiga guula ogu tuugaa inaa isuga guula ogu tuugaa oo geesi oo noqdo oo galmad oo qaato oo geed gooyo oo galo oo gabar guursido guula oogu tuugaa saas gobol nimankaas saas intii aan in aan ka aqaan saasay ku gobya saasay ku saasay ku gobyaayeen markay banaanka joogsado waa lasoo wada baxaa xaafadda dhanaa lasoo baxaa ninkaasaa la dhegaysanaa ammaan waa dad waa lama sharan sharaad cardhow koonfur cardhow baa yidhahdaan cardhow iyo masahaad baa la joobnaa markaas dadkii iska ceebsanayaan oo gurigu ku joogaan hataa haddii loo iisa gacantooda waxa ku jirin waa inay iska tagtaama deen raadiyaan ceeb markaas gurigaas waa lagu guursaday masjiid baa ku dhashtay markaasaa dadka usoo galaan lafa hurus waaye lafihin waa hureene oo gobyow baa idin jooga waa hoogi boor habaarka maale war ninkan waa hadda maa qaaydigan iska shiiha dadkii baa dhahaya dadkii sida xaaladooda lama oga waxa inaa haastaa inkaan lama oga waa lasoo buxismaa banaanka dhan ninkan ilaa wax lagu siiyo maanta dhan waa daldalmaaya yani marba mar waxaa dhaha yani marba gobayga gacda waa sida gaca qureen dhigan waaye guuli waa ilaahay goobtan waxaa i keena geesaa lagu dhali gabdaha ma soo qaada lehen geeraasaasaan aan ku haayaa goobtaan mar saasoo dhaa mar waxaa dhaha sadkay in liisiyaa rabaa ma safraayo iyadoo sadkay liigu siina meeshaan kama kama safraayo marka markaas marba se gobayga yani waxaba elf fiica ay ku sheekeynaan gobayga elf fiica ay ku sheekeeyaan marka dadkaas waa waa badan yihiin mana badna laakiin dad yaro laakiin oo sidaad ku shaqaysto oo habaar watoon waa habaarayaan haddii wax la siina oo banaankaas ka baxo ninkaas gobyaayo eh bilxaqiiqa waxaa loo kaa habaar yacni oo u kacsahaayeen abyaal oo oo kusoo gaareen oo kacsanaayen wiilkii meesha waxaa la arkaynaa inaa jirid ku soo boodo jirid ilaah wataa dhimashina waa ilaah wataa laakiin dad baa u saabsanayaan waa habaarayaan habaartii wax badan baa habeenka naagahana qalbigood baa siiyeen dadkina waa caadi qalbigood oo caadi oo siiyeen marka waxay dhahayeen bas waxaa dhahaan war aada la gooyi iyo ere ila aada aada la gooyi ada alla leedahay war caadi waaye war la soo kariyay dadkan aa la dhahaa marka qalbigood baa siinayaan haddii wax la siinin odooga barkiisu haddii kusoo gaaro waa caayinaa meesha ku burinaa waa burinaa haddii buriyo wiilkii qaaydaa lasoo boodaa qudur baa kusoo boodaa qarqari baa kusoo boodaa teetanaa ku dhacaysaa teetanaa ku dhacaysaa waa ilaahay markiisa ogi waxaa dad waa kas hooga boori waay gobyoogiiba la eriyey waa kas nin xun dadkii dhanaal waa ninkaas waa nin xun waxaa la dhahaa yani waa caadi dadkaas markaasaa ninka haddii oo balaagsaas u joogo odagii oo guru iska lahaay haddii joogin habeenaydii dad u diraysa waa loo baxaa rag baa u baxaa gacanta gacanta waxaa laga saaraa garabka laga saaraa raala ahaw soo gal gurigaa la dhahaa soo gal foobaxso gurigii soo gal aa la dhahaa banaankaas oo ku dhaha anoo banaankaa anigu joogo soo gali maayo oo waa aniga iyadoo wax lii tusin oo banaankaan wax laigu siinin gurigii soo gala markaasaa la tuugaa gurigaa la gelina dadkaas saas waay oo gobyooyga oo koofur gurigaa la gelina sidiisa ma lagu diray banaanka wax ma laga siinayo weli in la fadhiisiyo guriga la geliyo gobol la fadhiisiyo qabeys la siiyo bun la siiyo markaasaa wax la siina nimanka nimanka koofur gobyooyo waa saas markii gabar la guursadana waa sidaas markaas waa camaa camaan reerkan baa la camaana ninkii gabarta guursaday iyo abkoogiis iyo qabiirkiisi iyo ala camaana meesha kusoo guureen waxaa kusoo guureen gadi iyo gasaadka markii lagu soo guuraayey gabdhiga soo qaadaysay oo gadi iyo gasaasa dadka dhan kusoo guuraayeen idaga waxaa aheedeen dadka waxaa kusoo guuri dad waxaa kusoo guureen geed dooni dad waxaa kusoo guureen gaagaabo dameer dad waxaa kusoo guureen hiirey lo-a dad waxaa geel ay kusoo guureen markii gedi iyo gasaas lagu soo guurayay oo dad dhan kusoo guuray idinka kuma soo guurin idinka geed karis baa kusoo guurteen waa la faarinaya idinka saas baa kusoo guurteen idinka saas baa aheedeen saas baa aheedeen dadkaas waa waa kudu yani ka gaar baa aheedan dadkaas soo guuraay gediga soo guuraay idinka ka gaar baa aheedan maana goosha dad baa la yidhaahda nimankan dad baa la lama qabiil baa jirtay qabiilka yidhahda eylo iyo qabiilka gare camaantan waxda soo waa soo galaayeen markii gedi iyo gasaas lagu soo guuraayey oo dad waa waa taqaana gedi iyo gasaasa la yidhahda markii lagu soo guuraaya oo saasaan ahayn dadkan kofr oo dadka la soo guuraayay hal meel baa lasoo maraay waabi oo meel oo duur lasoo maraay dadka dhan meesha lasoo maraayeen waxaa leeyahay dadkii waa dad walaal ah ayay ahaayeen sidii laisku jecel haloo guuro markii la yidhaha halo guuro oo walaalnimo waa la guuri waay laakiin dadka sidii isu jeclayo haloo guuro markii saasa laba laba loo soo guuray dadka dadda iyo habeenkiis dadda iyo qooskiis qoos walba dadka isjecel qooskaa la soo guuray marka meesha la soo guurayay dad dhan markii qof walba soo guuray qoos walba soo guurayay waxaa joogta gool gool liwaax gool liwaaxa joogta jidkaas marka gooshaas baa gabar loo helaa qoofkaas gabartaas haddii lagu cuno oo lagu lagu jabsada aa soo guuraa haddana beri qoofkii soo guuray hal gabar baa ku xiraayan oo garoomey ah oo gabar inan ah markaasa saasa lagu soo guuraayey lagu soo gudbaayey marka la gaari garada gabarta gare markii la gaari qoofkaas gare soo guuraayey markaas baa beri idinka waa guuraysiin gabarta iska geeya meesha goosha oo goosha oo u geeya goosha goosha liwaax waay gool goosha u geeya meesha lagu soo guura marka gabartii la yidhi gabar fulaan haw fulaan gabartaada aad geeyeysaa bera la yidhi marka gabartii baa loo sheegay madaxa loo xiraa waa loo waa loo iclaamaa waa loo qabeynaa bera geedkaa lagu geynaa yidhi saasaa lagu guuraa haddii kale goosha dadka dhan baa haleynaysaa unukaa noo soo sheegay unukaa iska leh guurimaada markaas gabartii gare habeenkii dhan waa ammaantay mayso aniga goosha cunayso oo geedkii liigu xiraayo gumey gamaasey gees ma joogo aaba guntii oo oo gabsiga haysiyo aaba guntii oo guriga ayla aaba ma joogto maxaa jira aniga garabka geedka liigu xiraayo oo goosha cunayso taasaa ku gubiyey markaasa waxaa u soo baxday gunta la yidhaha gun ayle markaasaa dadka iyaka naftirkooda aad oo u yaqaana gobaygaas oo oo u yaqaana arooska iyo oo ka qaata nima oo u badan waay ku jira oo badan iyo ilmaha la dhalay markaasaa ay maqleen ayadii markii gabarta geedkaas lagu xiray oo gobaygaan maqleen markaasaa u yidhahdeen geedkan haddii lagu weheray adiga gabar garaa tahay unugu gaan eylagnahay gaan eyli goosha maku oneyso unukaa gaarkaa joogsinayna geedka gaartiisaan joogsanaa goosha haddii soo baxda unugaa goomka ku dhufaynaa goomka isha goomka ku dhufaynaa mise gamdigaa ku dhufaynaa adiga geedkaa lagu weheraa laakiin goosha kuma oneyso gaaraabtaas ayaa loo sheegay gabarta garay taasaa loo sheegay marka sidaas loo sheegay gabarta buntooda waa u sheegtay geedkiyaa la geeyey subihii gosha intii soo baxeen geedkaa galeen guntiin reer ayli marka gabartii gare markii goosha soo socota arkeen guntaan saddex waay saddex walaal oo saddexdii waxay yaraadeen waxaa la yidhahda gamuun ay wataan hilaar mid gamuun madoobe mid gamuun cad mid gamuun guduud ayaa wataan dadka hadda oo koofra oo gobogan u dheeryana aan kusoo wada magarateen dadkaana oo arooska iyo musha ka qaataan dadkaana aad yani ugu dheeryan yani marka saddexdaas gamuun saddex walaal waay waxay yidhaheen ehe adiga xagee ku dhufinaysaa goosha aniga waxaan kudaa goonka isha midna waxaa siri aniga golonka midna waxaa siri aan siri aniga aniga gamdaha gamdaha intaan dhehna gamdaha aan ku dhufanaa taasaan u kala gamaynaa ninba filaaftiis meeshii hadday tii oo aada qabad aan la arkaa saasoo keshiyeen markii goosha soo baxday saddexdaa walaal oo gabartii gara intii la cunin loo soo dhawaaday filaaftii ay ka gemeen mid goonkaana aa ku dhuftay mid gabdiga midna golonka marka gooshii waa dhacday gabartii gara geedka waa lagu soo furay siyaa dadka dhan kusoo guureen ay soo ay kusoo gudbeen marka hadda la-aani balan oo ay dhigteenaa jiraan garay iyo dadkaan eyli aa balan dhigtaa aa balana u yaal markii gabartooda la guursaa ilaa ilaa neef iyo waxa la siiyo yani wax la wax la siiyo waa la siiyo balana u yaal gabartaas soo gudbiyeen marka meeshii lagu guursahayba gabarteed gabartooda la guursaa ilaa walaxa la siiyo walaxay ka qaataan waa camaanaan walaxay ka qaataan walaxay ka qaataan waa iscisaayeen marka gabartii geedka waa lagu gooy saasaa lagu soo gudbiyey gooshi waa la dilay marka gooshi waa la yiraa goosha yaa yaa gemi saddexda gamuun yaa gemi gamuun cad miya gamuun gaduud miya gamuun madow miya yaa gooshi yani eridi oo dili saasaa isku xiraayaan marka waa gamuun gaduud gola waa waxaa ku dhuftay goonka gamuun gamuun cadaha golonkaa ku dhuftay gamuun gamuun madowha gebdaha ku dhuftay goosha yaa galaangaliyey yani yaa aada u galaangaliyey goonka tii ku dhuftay aa galaangaliyey gamuun gaduud baa la yidhaha labadaas ninkaasaa hadda ku dambeeyaan gamuun gaduud gamuun gaduud oo dadkii faraciis ayaa lagu lagu dambeeyaa marka haddii meel ku kulmaan ninkaasaa lagu la ciseeyaa marka dadkaan hadday la guursaday gaara ahaan dadkaan ammaanan waa la siinaa hoolahoodaa la siinaa dadkaan la siinaa ay ka qaataan waxay ku dhidhan waa caado caadi oo caadaysiin marka waxay u qasab ugu tacna gobay aan oqeen yani laakiin intii aan maqlay dadkan oo yani gobyaaya iyo xooga boor yira haddii soo galaan meel lagu gusi oo laguuri oo jiro ma aha keliya dadkan eeri ma aha dad badanaa jira oo qabiil yani waxaa kasta degma kasto gabal kasta waa ku jiraan laakiin dadkan waxaan ku soo qaatay inay dhacda taas caadada caadadaas dhacdi ayaa jirta lamadan lamadan gar iyo iyo dadkaas reer eyli caadadaas dacmaantan iyo dafaacan u dhaxeeyay u maray ayay dhacday marka dadkaas oo gabarta la guursanaayo mise wiil haddii la dhalo waxaa ka qaatan gobyaayo baa la yidhaha iyo hooga boore sidaas bay u gobyaan waa tii adiga idin sheegi sidaas baa waxa ku qaataan markaas baa la siinaya nin wahyi waayo lasii gacanta laga saaraa waa tii idinsoo sheegay ama guf ama lacag لكن واحد في كار لكن إيه واحد تشين وهو أخر جريء بقى تشين وعمان بتقع لعمانا مركز مكبيرة كرو مش يعني تجو جنا عندنا على يو أنت أنت في الصفة قبرالي أما إبراهيم حاجيو يدعوين صلاة وما حسنتهن أنت أنا أنا كنت درسلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
horta mawduucu maanta wuxuu ahaa jibsaha iyo sadka ay qaataan dii la wada waday
waay waa uu buuxsami waa uu badan waayey caadaqaate ama seedka yibraha ama yibraha iyo waxay yihiin waxaad moodaa in oo qisadaas iyo alaabtaas ay saas u badnayn waxaa noo buuxiyey laashimada ka qaadata aroosyada iyo umulaha gaar ahaan wiilku marka uu dhasho oo la faaniyo inankii dhashay labadii dhalata ee dhashay iyo qabiiladii labada ninkee naagtu ay ka yimaadeen badanaaba labaladay isu soo raacaan ama saddex saddex ama kaba badanba afaray isu soo raacaan laashimadu meesha aroosku ka dhacay ama wiilku ku dhashay ama ayay yimaadaan xataa lo-da xataa sidaasay yeelaan way duceeyaan way ammaanaan waxbay kala sheegaan wax la yidhaha sad bay siiyaan sida sheekhabu uu sheegayey waxa ay jeclaan lahaayeen ciddaas wiilkaas inuu noqdo labada dhashay waxay ahaayeen waxaasa la sheeg sheegayaa dadkii markaas qof qolal arkaba awoodeeda ayay ayay bixinaysaa waa lagu beratamayaa faankaas dadkaas ayagu dad caadii inay yihiinaa suurowda oo uu iska laashimiina oon ahayn dadkii birada aan ahayn waa uun laashin afmaala weeye arrimahaas awalna waa laga sheegay waxaad moodaa inayna saas u badnaa karaynin marka bal haa haa bal bal haddee waxaad xusuusta haddeen ku daray waay
aniga waxaan xasuustay ninkii haddii gobyaayo meeshaas u joogo laashinka oo joogo waxaa imaanaa laashin kale nin kale nin kale imaana oo saaxiibkiis ah waa is ogyiin ninkaasaa imaanaya marka ninkaa haddii reerkaas u ammaanaayo u ammaanaayo loo soo dayana ninkii kale waxaa dhahaa waa caynaa ciduu kala caynaayo laashinka kale ciddaan adiga oo ammaanaysid waa cid oo weligooda sidaas ahaayeen oo afkoogooda sidaas iyo sidaas ahaayeen oo oo reerkooda xumaay oo dad xun ahaayeen oo yani weligooda hedooda wax yadooda wax maga bixi jirin yani wax ma bixi jirin waa dad sidaas ahaay iyo oo malaaq ahayn dad malaaq ahaana adiga malaaq ku yeelaysaa dad gaas ahaana gaasa ku yeelaysaa dad weligooda oo oo waxba ahayn maqaan gaansi oo maqaan lahayn ayaad maqaan geenaysa sida oo daldalma oo oo ku ayna dadkiyaa cayna mise habeeneedii iyo ninkii isna labadood baa cayna labadaan isguursideen waa lama oo oo sidaas eh oo lama yani oo qalbi shadiid eh qalbi shadiid oo qaylil ay ku noogaysaa qalbi shadiid qalaq ma laga qaato dadka qalbi shadiidka qalaq ma laga qaato haa raashig waxaa dhahaa qalba shadiid baa u qaylinaysaa qalaq ma laga qaado qalba shadiid qalba shadiid qalaq ma laga qaado qaylida ha ku dilino ya qaylida ha ku dilino yani qabiilkooda iska dhaafo qabiilkooda waa xoyine qaylida ha ku dilaysaa qalba shadiid way kuwaan qalaq ma laga qaato kan ma dhaha qalba shadiid ma aha qalan aan ka qaataa weliba qalan aan ka qaataa waxay oo qalan oo qaali eh aan ka qaataa iyo qaaran geel aan ka qaataa kana wax dhaha qalan oo ka qaali aan ka qaataa qaaran geel aan ka qaataa halba shadiid ma aha dadkan saas ay ku tartamayaan kan waa aha kan waa amaana sidii oo wax oo soo go-aan oo wax kayan ay meesha waana heshiisa ku yihiin caayda waa been waa heshiisa ku yihiin marka dadkaas waa dad yaab leh dadkaas waa dad yaab leh aad aad aad iyo aad u yaabdiin wax badana lakul anaa anaa laga qaata casha wax badan waa iku leeyeen wax badan ay ugu qaateen wax badan wax badan wiil isku aan dhaliyo isku weynaaday aa la yimid haddaan soo maqalni waxa wiil xamaraan ka dhalay wiilkii waxaa lagu yimid koofar waxaa yidhaha wiilkii waa weyn dugsi ku jiraa haddaan soo maqalni waxaan maqalni wiilaa kuu dhashti aniga waxaan waxaan gabdho kusoo qaadnay yani gees waa gees dhowey gaar dhowey gaar dhowey aan gabdho kusoo qaadnay gaadiid baaburaan soo korni waa kuu soo geeda galni guriga xamaraan kuuga nimid ya guriga xamaraan kuuga nimid marka geesiyaa kuu dhashtaa la yidhi geesigii kuu dhashti hadda hataa haddii jir usu geesigu kuu dhasha hataa haddii usugu goosigiis usoo baxeen dhahaad anuga waxaan kaa qaadahaynaa gebagii baan kaa qaadahaynaa geedos haddii usoo baxeen baad gebagaan kaa qaadahaynaa gobaygaasaan kugu soconaa gaawa reer baas baa tahay anaa saas nigu gobiyo gaawa reer baas baa tahay adag markiina soo guuraayo geed xaggin baa kusoo guurti gaawo reeraan baad baa tahay anaa saas nigu gobiyo anaa nafsikai saas nigu gobiyo dadka oo geedgaab dameer kusoo guuri matiir geed xaggin baa kusoo guurti aa ligu gobiyo geesu ku dhashi goos haddii kusoo baad anuga gebigaan kaa qaadayna giirla giirooda aad ma rabno gaagaabe eri ma rabno geel baan kaa rabnaa saasaa lagu gobiya anigaa saas lagu gobiya oo gambi adaan kuu soo qaadnay gaadidaan kuu soo kornay gaadidaan kuu soo kornay gambidaan kuu soo qaadnay guriga hamraan kugu nimid hadda geesigaasaan u soconaa inaa anigu oo guriguna gelisid boqol noo dhigsid goosgoos gudaad noo dugtid anagaa saas lagu gobiya midna waxaa dhahaa adiga min haddii lagu daahay aan ku daahay in yar ka daahay waan yidhi adiga geed xarganaa kusoo guuraa markii usoo guurayaa tiri gaawo reer meelaa ku sheegaysi geerdo qaarib geer geelaan kusoo qaadaa gena kuma soo qaadaa leheed hadda meeshaan geelaa sheegaysaa giiray la aadaa sheegaysaa gaabgaabay oo eryaa sheegaysaa gubna kuma qaadayso gurigaani mid saas i caayi saas igu caayi gurigaani gubna kuma qaadayso saasaa lagu tartama banaanka lagu tartama marka cabaara aniga waa baashan marka banaanka kasaan u yeelay waa ku jira aniga banaanka saas lagu caynaa mid waa i caynaa mid waa amaantama lamada waa tartamayaan markaasaa banaanka loo baaha usfic misale garabka laga saara soo tugan soo geliy guriga soo geliy markaasaa idhi gurigaan ku soo gelinaa gubadaan kuu dhigaa goosgoos bunaysaa igu cunaysaa gubna waa ku siinaa idhi intaasa udhasay markaasaan kirayay banaankan saas ku yidhi aniga markaasaan kirayay waa masharaas carab dhow dadki waa markaas kuwii taas ku jabiyey marka dadkaas waa niman yaab leh mid waa ku caaydaa midna waa ku amaana dadkaasi waa gobyaay la yiraa laashimiin waaye waa dad yaab leh arrintooda waa aad ba u dheertay laakiin kama yani lama lama dheeray karan wax sheegayaan ma sheegi karan wax badan baa isoo sheegayaan haddana intaan arrintii ayaan ku joojina intii wax kale lagu soo xasuusin doono bal caliyow waa iga qabo
run ahaan run ahaan nimanka kan gabyaaga ah amba laashimiinta ahi awood waxay u leedihiin inay dhalaaliyaan